dheertan yari waxa ay ku taallaa dhul la xaday dhulkaasoo laga xaday dadka dhikootada minnesota waxay hore ugu ahaan jidhay haddana weli u tahay dhul hooyaad dadyowga dhikootada anishinabega iyo dadyowga kale ee ree guriga ah beerta yar ee roobku waxay u samaysan tahay qaab baaquli oo kale ah oo hoos ka fidsan taasoo aruurisa biyaha nadiifisana biyaha roobka beerta yar ee roobku waxay leedahay dhir xididdo dhaadheer leh taasoo sidoo kale siisa man iyo xabag dhirta kale tani waa beer yar oo roob beeruhu waa goob dadku uu tago si uu ugu nashaado ugu ciyaaro leh xasharaad ubax iyo weliba shinniyo yaryar oo duuduulaya dhir dhaadheer oo dooga xasharaad midabka jaallaha leh waxyaabo dabiiciya oo isa soo jiita iyo weliba udgoon beeruhu waxa ay u keenaan farxad midab iftiin hoy cid walba waana wax aada loogu raaxaysto labada kun iyo shan iyo labaatanka fasalka sideed labo lix minneabolis